haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan martida mikrofoonka waxaa soo diyaariya oo soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan hadalkiinba akhyaarta na dhegaysanaysaa meel kasta oo aad ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka wadamada ingiriiska iyo maraykanka doorashooyinka ka dhaca gaar ahaana doorashooyinka golaha deegaanada waxaa sanooyinkii ugu dambeeyey kasoo baxayay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo kusoo biiray siyaasadda toban musharax oo soomaaliya ayaa kasoo baxay doorashada xilliga dhexe ee iminka u ka qabsoontay maraykanka daalintaasi soomaaliyeed ayaa ku guulaysatay hankoodii siyaasadeed halka qaarkoodna ay dib u soo ceshadeen kuraastii ay hore u fadhiyeen dalka britain doorashadii golayaasha deegaanka ee bishii may ee sanadkan waxaa ka soo baxay soddon dhalinyaro soomaaliyeed oo iyaguna guushaasi gaadhay labada dalba waxaa dhalintaasi u badnaa gabdho arrinku sidaas maaha waddamo kale oo ay jaaliyadda soomaalidu ku badan tahay sida jarmalka iyo dalka sweden oo ay dhalin badani ka soo baxeen barnaamijkeenna martida mikrofoonka waxaynu ku eegaynaa sababta keentay inay gabdhuhu ku yaraadaan dalka sweden waxaana marti iigu ah faadumo daahir cigaal oo ah xubin ka tirsan golaha baarlamanka gobolka sweden aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay faadumo daahir cigaal marka horena kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka waa dhowahay walaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa anigoo ah faadumo daahir cigaal waa tahay fatima haddii aynu eegno dalalka sweden oo aad iminka degan tahay norway finland iyo jarmalka oo kale jaaliyadda soomaalidu in badan ayay deganaayeen waa maxay sababta haddii aynu marka hore eegno guud ahaan dhalinyarada soomaalidu aanay si wanaagsan uga dhex muuqan ama ay ugu yar yihiin siyaasadda waddamadaasi marka loo eego britain iyo maraykanka ka fikrad ahaan walaal aniga ahaan faadumo waxaan oran karaa britain iyo maraykan way naga duwan yihiin sistamada waa dad wadamadii africa ama wadamadii carabta gumaysan jiray ama ku dhex jiray si fiicanna u yaqaano ummadda inay ka fududtahay in lasoo galo waa ingiriis hadday tahay britain iyo hadday tahay maraykanbo laakiin wadamadan yurub dadkii sodomeeyadan dambe ilaa adiga soddon iyo shan sano ayay yurubtaas dadkii soo galeen wayna adag tahay in lasoo dhex galo special scandinavianka waa tahay scandinavianka oo aad carabka ku dhufatay gaar ahaana haddii aynu eegno dalka sweden oo aad adigu degan tahay kana mid tahay golaha baarlamanka ee heer gobol dhalinyaro ayaa soo baxday badan markii ugu horreysay wiilasha ayaana u badnaa laakiin caadiyan fadumoy dadka siyaasadda soo gala ee soomaalida dhalinyarada gabdhaha ayaa u badan sweden maxaa idinku dhacay sweden aniga waxaan isleeyahay ka fikrad ahaan xisbi kastaba dad baa member ka ah ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan horta ma kala laha sweden ahaan rag iyo dumar hadba qofka waa suu memberka oga noqday iyo suu active u yahay dadka qaarkood oo aniga aan ka mid ahay xisbiga ayaa isoo sharaxday dadka qaarna ayagaa yidhaahda waxaan u baahanaa inaan liiska soo galno marka rag iyo dumar ma kala laha waxaan kusoo baxnay dumar anaga magaalada caasimada labo anigoo hooyo ah iyo gabar inan ah iyo lix raga sideed baan kusoo baxnay waa tahay haddii aynu eegno isla dalkaas sweden ee aad joogto waxaa la sheegaa in aanay jirin dallad soomaaliyeed oo isku duuban oo dhinaca siyaasadda ah isdhexyaac ayaa la tilmaamaa in xisbiyada oo dhan layska soo sharaxo ayaa la tilmaamaa taasi ma jirtaa way jirtaa oo waa xaqiiqditaa labo isma weydiinayso dallad isku xiran oo siyaasadeed oo soomaaliyeed ma ay jirto say maraykan oo kale isugu xiran yihiin ummadda britain ma ogi laakiin maraykan inay isku xiran yihiin maqalay halkanka ma jirto insha allah isku dayeynaa inaan abaabulno kala daadsi iyo isgarab orod badanna way jirtaa waana la ogyahay wax mugdi ku jira ma ah waa wax bannaanka yaala waa tahay markaa ma la odhan karaa sababtan ayaa keenta in dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo dalka ku dhalatay qaarkood qaarkoodna ay ku koreen in aanay ku guulaysan inay dee qayb ka noqdaan hoggaanka siyaasadda dalka iyo guud ahaanba siyaasadda qayb bay ka tahay kala daadsanaanta teeda labaad waxaan aniga dhaliisha shaksi ahaan ka siyaasi ahaan aan saarayaa dadka soomaaliyeed inay ka fakaraan maxaa noo dana ayna ka fakerin shaksi qofkii raba ha soo baxo laakiin maxaa danta guud ayay noogu jirtaa yaa biri wax noo qaban kara yaan maanta soo saarannaa isgarab orod oo bilaab macnaahu meelu u socdo aadan garanayn aan suuqa la taagannahay baahidii iyo dhibaatadiina hayso qof ka fakara ma jirto waan aragtidayda iyo waxaan arkaya laakiin waxaan jeclaan lahaa in laga fakaro maxaa noo dan ah waddankeena baabi'inaya waddan kalaan nimid inaan ku dhex milanno inaan siyaasaddii ka soo muuqanno inaan meelihii miiskii wax lagu goynayay aan ka mid ahaa meel walba ama gobolka ha noqoto ama degmada ha ahaato ama baarlamaanka ha ahaato qof hadda hal gabar baa noogu jirto baarlamaanka waan ku faraxsanahay alxamdulilaahi oo deyrsan mayno laakiin waxaan ka jeclaan lahaa lix toddoba sideed in baarlamaanka keliya waddanka meel walbaba ha ka soo galaane in laga soo galo xooggana la saaro dhallinyarada waa tahay faadimota kale waxaynu ognahay dalka sweden inay ka jirto dhibaato baahsan oo ah dhallinyarada soomaaliyeed ee iyagu isdila ama dad kale ay dilaan sidoo kale waxaa jira caruur badan oo soomaaliyeed oo la qaato maadaama iminka aad adigu ku jirto dee golaha baarlamanka heer gobol dadkaad ii sheegtana ay soo baxeen ma laga yaaba arrimahaas in ay wax iska bedelaan walaal waana oran karaa inay wax iska bedelaan waana oran karaa inay wax iska bedelin hadba waxay ku xiran tahay dhibaatada markaa ilmaha lagu qaadanayo way jirtaa caruuro badan oo qalad lagu qaato caruuro badan oo qalad aan lagu qaadaninoo qaladka ama waalidka ha noqdo ama cunug been ha sheego wax uun way jiraan qalad ah oo labada dhinac ah ma wada oran karna waalidkiibaa qaldan ma oran karna dowladdiibaa qaldan kolley wax uun baa jiro waxaa seen ku saxnaa ayay muhiimadda hadda ani gobolka waan soo galay alxamdulilaahi miiskaa wax lagu go'aaminayana dadka ka qayba ayaa noqon doonaa labada bisha janawari insha allah sida aad ka warqabto faadimo dhowaan doorashadii ka dhacday dalka sweden dee xisbiyada dhinaca fog ayaa ku guulaystay doorashada saameyn ma ku yeelanaysaa bay kula tahay dadka soogaleetiga ah soomaaliduna ay ku jirto walaal dabcan way dhici kartaa inay saameyn ku yeelato inay saameyn ku yeelanin way dhici kartaa hadba waxay ku xiran tahay siyaasadda iyo waxay odhanayaan iyo waxay la imaan doonaan ma garan karno oraahdii waxyaalo badan oo isbeddela way sheegeen laakiin maxaa imaan doona ilen wax haddaad afka ka tiraahdid iyo qabashadii laba nooc bay kala tahay beddel badan waa sheegeen laakiin maxaa imaan doono waa inaan sugnaa oo kama jawaabi karna taa aad iyaad iyadu mahadsan tahay xildhibaan faadumo daahir cigaal waad mahadsan tahay walaal intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoonka xildhibaan faadimo daahir cigaal oo ku guulaysatay doorashada baarlamanka heer gobol ee dalka sweden oo degan magaalada stockholm ayaana marti barnaamijkeena ugu ahay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
cabdixaafid cawal ismaaciila ayaana nala socodsiinayey martida mikrofoonka